munaasabada ay ku qalin jibinayeen in ka badan labaatan arday oo dhammaysatay barashada xirfadaha farsamada gacanta iyo akhriska iyo qoraalka farta soomaaliga ayaa lagu qabtay magaalada oodweyne ee gobolka daadmareer waxaa ka qayb galay munaasabada maamulka macadka gudoomiyaha gobolka daadmareer waalidiin macalimiin ardayda munaasabada loo qabtay ee marti sharaf kale fu-aad cali oo ka socday hay-adda barwaaqo oo iyada qabatay tababarkan ayaa ka waramay tirada ardayda qalinjibisay iyo waxyaabaha ay barteen waxaa inoo qalinjibiyey labaatan dumar ah oo bartay xirfadda dawaarka oo baranayay muddo lix bilood ah guud ahaan marka la isu geeyo wakhtiga ay wax baranayeen waa sanad buuraa sanadkaas ay wax baranayeen lixdii bilood ee ugu horreysay waxay barteen maxay ahaydey letters and numerous class oo loo yaqaano in qofku wax qori karo waxna akhriyi karo dabeedna lixdii dambena waxaa loogu xijiyey inay bartaan xirfadda dawaarka cabdiraxiin maxamed axmed gudoomiyaha gobolka daadmareer iyo qaar ka mida marti sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyay ardayda qalinjibisay iyagoo kula dardaarmay inay dadaalaan xirfadaha iyo skiiliska laga hadlaayo waa shay muhiim u ah horumarinta waxbarashada qaranka marka hooyo wax la baro waa qof qoys waxbaray weliba skiilisku waa shay muhiima nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa qof waxuu cuno ama waxuu ka shaqeeyo waxa ugu feecan camalu rajulu biyadihi wuxuu qofku gacantiisa uu ku shaqeeyo uu ku qabto inuu cuno ayaa xalaal miirad iyo warac ugu feecan in maanta halkan ay ka qalajabaynayaan hooyooyin farbartay xirfadda dawaarka iyo runtii aqoonta waxbarashada aasaasiga ah lagu kaabay runtii waxbarashadu way heerar badan tahay ta maanta barateen waa xirfad waxaana ugu wacan xirfad qofka barta oo ku shaqo taga ardayda qalinjibise ayaa gabagabadii munaasabadda la guddoonsiiyey agabkii ay ku shaqaysan lahaayeen sida xarqaanka iyo dhar si ay usii bilaabaan shaqada